bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala awalu kitaabi الsowm soonkii kitaabkiisii awalkiisii haadaa maxaluhu weeyaan kitaabu siyaam oo halkan ka galay gadaaloo u dhigay alimaam abu dawuud nikaaxii iyo dalaaqii iyo ku soo hormariyey siyaamka mabda'u fardi siyaami soonka faradkiisa bilowgiisii mabda'u fardi siyaami soonka faradkiisa bilowgiisii yanii sideebuu soonka ku bilaabo goormuu bilaawda sees ku bilaawda qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bn moxamed bni shabuuya qaala xadaanii caliy bni xuseyn bni waaqid can abiihi can yaziid الnaxwiyi can cikrimata can ibni cabaas yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum fakaana annaasu dadku waxay ahaayeen calaa cahdi الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam waqtigii rasuulka idaa salluu hadday tukadaan alcatamata cishaha xaruma calayhim uطacaamu cuntadii baa ka xaaraam noqonaysay iyo washaraabu iyo sharaabka iyo wanisaa'u naagaha wasaamuu way soomaayeen ila alqaabilati habeenka soo socda inta laga gaaro ilaa maalinka dambe qoraxdu u dhacdo fakhtaana rajulu nin ayaa marka wuxuu khiyaanay nafsahu nafsadiisii yacnii nafsadii wuxuu ku dhacay wax laga reebay fajaamaca imra'atahu naagtiisiiba uu jimaacay waqad sallaa isagoo tukaday alcishaaa cishaha isagoo tukaday ayuu naagtiisii ku dhacay mana ahayn sidaas inuu ku yeelo walam yufdir mana afurin ayb oo mana uusan afurin faaraada allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu soonkiisa hore u sii watay faaraada allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu doonay an yajcala inuu yeelo daalika kaagaas ninkaa uu sameeyey yusran fudayd inuu ka yeelo ka dhigo liman baqiya dadkii haray inuu fudayd uga dhigo wa ruqsatan ruqso inuu ka dhigo wa manfacatan iyo manfaco faqaala subxaanahu ilaahay waxa uu yidhi calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum idinku takhtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum nafafyaalkiinna yanii nafta saaad ku khiyaanaysaan waxay tahay waxaan wax laydinka reebaad koraysaan ayb wa kaana haada kani waxa uu ahaa mimaa nafaca allaahu bihi wuxuu ilaahay ku anfacay annaasa dadka warahasa lahum waa u ruqseeyey wayasara warahasa lahum oo u ruqseeyey wayasara uuna u fududeeyey takhtaanuuna anfusakum ay taquunuuna anfusakum biljimaac ayb leylat asiyaam inaad sidaa yeeshaan marka mabda'u sowm soonka bilowgiisii wuxuu uga jiraa hadda xadiidka markii hore wuxuu ahaa qofku haddiiba cisho la gaaro bis waa afxirashadaa bilaabmaysa markii dambe waa la bedelay ilaa waagu uu ka baryo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu الصiyaama ilى اlleyl ayb qaala xadaثna nasr bnu caliy bni nasri اljahdamiyu qaala ahbarana abu axmed huwa الzubayriyu qaala ahbarana israa'iil can abi isxaaq can ilbaraa qaala waxauu yidhi baraa ibnu caazib kaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa saama hadduu soomo fa naama ou hurdo lam ya'kul inuusan cunaynin ilaa midlihaa ilaa habeenkeedoo kale laga gaaro waxama cuni jirin ninku haddii intuu qoraxdu dhacdo kadib isagoo weli afurin hadday hurdo qabato markaa intuu maqhribka tukado seexdo bis waa u dhammaato ilaa iyo habeenka dambe haddana waa inuu ku bixiyo soonka saasay ahaan jirteen mabda'u اlmri waina sirmata bna qaysin alansaariya ninkaa ata mra'atahu naagtiisii buu u yimid wa kaana saa'iman wowna soomanaa faqaala waxa uu yidhi cindaki shayun acindaki agtaada ma yaallaa shay-un wax qaalat laa bay tihi maya lacallii adhabu faatlubu laka lacallii waxaan mudana waxaa laga yaabaa maan yeelayaa adhabu inaan tago faatlubu laka aan kuu raadiyo cunto fadahabtu waan tegey waan tegey waqalabathu waxaa ka adkaatay oo ka qaalib noqotay caynuhu ishiisii waa hurdaya fa jaa'ad way timid faqaalad waxa ay tidhi khaybatan laka wax la'aan baa kuu sugnaatay waad hungowday falam yantasif ayb falam yantasif ma kala barmin annahaaru maalintii ma aynan kala barmin xataa gushiya calayhi intiiba la miir daboolay waa la miir daboolay maalinka markay duurkii oo kale la joogo miir baalay wa kaana yacmalu yowmahu wa kaana wuxuu ahaa ninkaa yacmalu inuu shaqaynayo yowmahu maalinkiisa fii ardihi dhulkiisa fadukira dalika lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam arrintaa baa nebiga loo sheegay fanasalad waxaa soo degtay uxilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey leylata siyaami soonka habeenkiisa alrafathu jimaac baa la idiin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum haweenkiinna aad markaa u tagtaan qara'a ilaa qowlihi min alfajri laga gaaro ilaa waaga uu ka baryo ayb marka mabda'u lamri waxay ahayd markii hore sidaas oo ninku hadduu hurdo bis inay u dhammaatay waa la bedelayo markii dambe haddana waxaa laga dhigay qofku inuu ama ha hurdo ama yaanu hurdin ama yacnii markaa sidaa ha hurdo ama yuusan hurdin in ilaa waagu uu ka baryo cunto iyo cabid iyo jimaacba uu furan yahay waagu haddii uu baryana xaaraan ay ka noqonayso oo aayaddan dambea marka lagu nasakhay xukunkaas ama xukunkaa yacnii lagu markii hore sunno ahaanuu ku sugnaaday dabcan markii dambena marka aayad ahaan baa aayaddii baa markaa nasakhay xadiidkan marka xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi samaacu israa'iil ayb min abi isxaaq saxiixun ayb fii gaayat اlitqaan waana soo sheegnay hadda ka hor israa'iil waa wiil awow loo yahay aw isxaaqa awowgii aan samaaciisu aaduu u xoog badan yahay marka wa kaana khasiisan bihi ayb raggan kalena marka waa iqaad xadiidka waa saxiix ayb usuushana waxaa ku taal sidaa sirmat bnu qays waana sida sawaabka ah bukhaari isaga waxaa ku dhacay qays bnu sirma ayb waqad jazma daawuudiyi wasuhayliyi wagayruhuma biannahu waqaca maqluuban uu ku dhaca fii riwaayat اlbukhaariyi ayb marka sirmat bnu qays waa sida sawaabka ah baabu naskhi qowlihi tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidya baabu bayaani naskhi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa nasakhidii la nasakhay caddaynteediibuu u baab yahay wa cala aladiina kuwii korkooda waxaa ah yudiiquunahu soonka awoodaayeen fidyatun fidya korkooda ah aayaddan marka iyadana aaday u ishkaal badan tahay warkeeduna aaduu u badan yahay khulaasatuhaana waxay tahay soonku wuxuu soo maray baabka hadda abu daawuudna yani siduu isugu xijinaya abwaabtana laa'iqa u ah waxaa jiri jiray markii hore qofka soonka awoodo waayeel ha ahaado dhallinyaro ha ahaado waxaa u bannaanayd inuu soonka iska dhaafo booskiisa uu fidyo bixiyo waxba uunan soomin waa la nasakhay marka aayaddan saasay tilmaamaya wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun kuwa soonka awoodaya waxaa laga rabaa fidye inay dhiibaan waa haddii aynan soomaynin fidyatun dacaamu miskiin faman taطawaca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum laakiin saasaa markii hore la faray markii dambe waxaa soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu ninkii bisha goobjoog u noqdo oo bishii arko ama ogaado ha soomo aayaddaa marka waxay nasakhday aayaddan cala aladiina yutiiquunahu ibnu cabbaas laakiin wuxuu yidhi waxaa laga reebaa oo weli aayadda dhinacna dalaalada aayadda dhinacay muxkam ka tahay dhinacna mansuukhay ka tahay dhinacii dadka qaadiriintaee wax awoodaayay mansuukhay ka tahay aayadda dhinacii dadka aan qaadiriinta ahayn oo iyagu odayga iyo islaanta waayeesha ah iyo oonsoonku uu dhibaayo iyo xaamilka iyo murdica oo la raacsiiye iyakana naagta uurkale iyo midda nuujinayso oo iyadana lagu daray kuwaas ayagu aayadda fii xaqihim muxkamatun kuwa marka la fiiriya aayaddu waa muxkam dalaaladeeda dalaaladii baa marka la kala qaybinaya qaybna waa la nasakhay qaybna baaqi sidii horay baaqi u tahay ayb bacdu ahlilcilmina waxaa dhici karta inay dhahaan waxaani naskhi ma ahane waa un takhsiis takhsiis camal inay ka dhigaan calaa kullin aayaddan marka iyadu sida ugu marka la khulaaseeyo macnaheedu sidaas ibnu cabbaas laakiin isaga wuxuu akhrin jiray wacala aladiina yutawaquunahu wcala aladiina yudawaquunahu kuwa soonka lagu kallifay oo qoorta loo suray awooddooduna ay dhib ku tahay oo aan awoodayniy calaa qiraa'atihi baana marka uu ku mas'alada uu ku tegey yani qiraa'adiisaasay ku salaysan tahay baabkeedaan marka ugu tegaynaa iyada midda murdica ee xaamilka qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa bakrun yacni bna mudar can camri bni اlxaariث can bukayrin can yaziida mowla salma can salamata bni اlakwac qaala lama naزlat hadihi اlaaya markay soo degtay wclى اladiina yuqiiquunahu fidyat طacaamu miskiin kaana wuxuu ahaa man araada qofkii doono mina annaga naga mida an yufdira inuu afuro wayaftadiya ou fidye iska bixiyo facala oo yeelayo xataa naزlad intay ka soo degtay hadihi اlaayatu aayaddan allatii bacdaha iyada ka dambayso faman shahida minkum الshahra falyasumhu fanasakathaa way nasakday hadda marka waa noocan waxaa la yidhahdaa annasku ila alaqal shay khafiifa laga tegay ilaa takhyiirku waa khifa takhfiifu tusaa shay adagaa la aaday xugun adag hala soomaaliya marka waxaa deliil aayaddu ay u tahay inuu naskiga naska mansuuqa ah mararka qaar inuu ka fududaa karo midka naasikh ah faa'iidada ku jirtaana de waxay tahay takhiiru اlajri wاhawaab ajriga dadka in loogu badiyo ayb qaala xadaanaa axmed bnu muxamed qaala xadaanii caliy bnu xuseyn can abiihi can yaziid annaxwiyi can cikrima can ibni cabaasin wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin fakaana man sha'a qofkii doono minhu iyaga ka mida wuxuu ahaa an yaftadiya inuu fidye iska bixiyo biacaami miskiinin fakaana man shaaa wuxuu ahaa minhu iyaga ka mida an yaftadiya inuu iska bixiyo biacaami miskiinin miskiin acaamkii cuntadi quudintiisu inuu ku fidyo baxsado iftadaa waa isku furanaye oo fidyo ku bixinaye ayb watama lahu sawmuhu sownkiisana waa u taam noqonaye faqaala waxa uu yidhi faman tadawaca khayran qofkii khayr ku tadawuco fahuwa khayrun lahu fahuwa kaas tadawucaasaa khayrun lahu u khayr badan wa an tasuumuu wa sawmukum idinka soonkiinaana khayrun lakum idin khayr badan waqaala alla wuxuu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu bisha ninkii goobjoog u noqdo ha soomo waa waajibki marka naasikhi waa naski wax nasakhay wa shahidana waxaa laga wadaa bisha qofkii arko isaga ow calima ama in la arkay ogaado shahida bimacnaa calimo ninkii bisha ogaado ninkii bisha ogaado markaana aan mariid ahayn musaafirna aan ahayn oday shaykh iyo oday waayeela iyo cajuusana aan ahayn oon soonka awoodaynin ilaa iyagu qaybtooda lama nasakhine aayaddaana marka laga rabaa inuu ku dhaqmo taa kale uu ka soo tago yacnii takhyiirkii uu ka tago faman shahida qofkii ogaado minkum xaala uu idinka idinka mid yahay ashahra bisha falyasumhu ha soomo waman kaana mariidan qofkii ku jiran ah ow calaa safarin ama safar korkiis ah fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ah ciddatun tiro min ayaamin ukhar oo min ayaamin maalmo ukhara kale maalmo kaleu xisaabsanayaayo tiradii ou afuray oo kale laga rabaa inuu haddana soomo ayb man kaana mariidan ow calaa safarin faafdara u qarsoon marka ayb oo faafdara afuray faciddatun min ayaamin ukhar yaa laga rabaa macalushaahidka marka waxaa weeyaan wa cala aladiina yutiiquunahu dalaaladeeda qayb ka mida in la nasakhay qaybna in baaqi ay tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi hiya muhbatatun hiya aayaddaani wacala aladiina yudiiquunahu waaye muhbatatun weeyaan ay muxkamatun mid aan la nasakhin lishaykhi aan laga nasakhin shaykhi odaygii iyo walxublaa midda uurka leh waa qaybtii aanadaaya aan soo sheegnayba iyo hadda sheegayaama qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abuu salamata tabuudakiyu qال xdثna أbاnu هو بن يزيد الcطاr qال xdثna qتاadة أنa عكرمة xdثه أن بن cabاaس qاal btt lلxblى ubitat waa loo sugay tee loo sugay aayaddii hore lasoo dhaafay baa loo sugay oo loo daayey lilxublaa midda uur kale wاlmurdici iyo midda nuujinayso ta uur kale iyo midda nuujinaysa aayaddii baa loo sugay haddii aayadda loo sugay marka maxaa laga rabaa iyaga fidye bs waana sida ibnu cabbaas uu dhihi jiray ou ku tegey mar haddii aayaddii wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun la faray bis fidyaday iska bixinaysaa ibnu cabbaas marka biduuni qadaa qallala'aanu yidhi qalla lagama rabo fidye bis aan laga rabo ibnu cumarna isaga waxaa laga wariyey inuu sidaas isaguna fadwooday oo uu qabay laakiin abu cubayd alqaasim ibnu sallaam kitaabkiisa annaasikh walmansuuq riwaayo ibnu cumaruu soo saaray qadadana farayso wacalidaalika wuxuu ku dhex daray ibnu cumar dadka qabo fidyada iyo qallada in laysku daro culummada qabtou raaciyey ibnu cumar bacdi riwaayaat oo xadiisla aharkaas oo ibnu cumarna qadada ma sheegayaan oo fidyada bisay sheegayaan masaladanna marka waxaa weeyaan isaga aad uga hadlay abu cubayd qolo walbaana maahabkoodu sheegay qole iyagu markaa qabto fidyadii keliya inay iska bixinayso qowl ibnu cabbaas ah qiraa'adiisana cala aladiina yuqawaquunahum ou ku saleeyey xadiidkanna hadda markaa yani uu tilmaamaayo iyo bacdi ahlilcilmi oo iyaga icaam iyo qado isku daray fidyana waa dhiibaysaa maalmihina waa qallaynaysaa yidhi sidaa maxay u yeeleen meeshay qabsadeen waa halkee ixtiyaaq dhinacna waxay ka shabbahayaan dadkan oo odayga iyo qofkan cajuusadaan awoodaynin soonka oo ila iyagu safar iyo marad midna ma haystee dhinac kalena waxay yidhahdeen waxay shabbihi karaan mariidka xagga cadamulqudrada ama inay kusii jiranayso mariiday shabbahi binaan calaa daalika tanna qalladii baan ku dhahnay dhaheen middanna idcaamkiina tan u ekaysiin xaggan loo ekaysiiyey ayb waana sida marka laga wariyey iyagu markaa a'imo badan ay ku tageen oo a'immadii taabiciinta iyo atbaacdooda u badan taasay marka iyagu cuskadeen bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen qado keliyaa laga rabaa bis naagta uur kale middan muujinayso waa iska afuraysaa qallo keliya laga rabo ayaamiyan bay tirsanaysaa waana qowlu maalik wa sufyaan athawri iyo wagayruhumaa ahlulxijaaz iyo ahlushaamna taasay ku tageen ayb xadiid bowna u sheegay mas'aladan abu cubayd oo abu daawuudka laftirkiisa kitaabu siyaamka noogu imaan doono xadiidkaa waxaa weeyaan in allaha nebigu inuu yidhi sala اllahu calayh waali wasalam ina allaha caza wajalla wadaca cani اlmusaafiri alsawma wa shadra asalaati ilaahay musaafirku wuxuu ka riday soonka iyo salaadda barkeed waa gaabiyaa musaafirka wa cani alxaamili waalmurdic midda uur kale iyo midda nuujinaysana waa sheegay marka nebiga wa cani alxaamili waalmurdic dabcan waxaa la ogyahay xaamilada iyo midda u nuujinayso salaadda inaan iyaga laga nuqsaynin shadra salaad inaan laga nuqsaynin nuqsaaminin waa la ogyahay qowl waxaa weye mutafaq lagu yahay naagtu hadday uur leedahay salaadda waa dhammaystire afaray tukanay duhur cishahana afaray dukanaysaa soo ma garana maxaa soo haraaya marka keliya nebigiina waa isku dhinac sheegay labadoodii musaafirkii wuxuu isku shabbahay naagta uur kale maxaa baaqi noqonaya marka qadadiibaaba soonkiyaa baaqi noqonaya soonka ninka musaafirka waa qalleeya iyadana waa qallaynaysaa xadiidkan marka waa xadiid ay culammada qadada keliya qabto ay ku saleeyeen yacnii ma'khabkoo meesha ay ka qaateen qowlkoodaas xadiidkan wey abu cubaydna waxa uu yidhi walam yusmac lilxaamili waalmurdici fi الsiyaami can الnabiyi salى اllahu alيyh ali wasalam ila fii hada اlxadiid naagta nuujinaysa iyo midda uur kale nebiga xadiid looga maqlay oo soonka ku saabsan ma jira kan maahan marka ilaa fii hada alxadiidi xadiidkan ma ahanin afalaa taraa ana rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam qad qaranahumaa bilmusaafiri labadooda inuu musaafirka la xiriiriyo soo ma aragtibuuli wa jacalahumaa macan isku meelowna u dhigay fii macnan waaxid fasaara xukmuhumaa ka xukmihi fahal cala almusaafiri idaa afdara ila alqaضa buu yidhi marka musaafirku hadduu afuro maqallo waxaan haynaa laga rabaayo sidaasaa marka uu tilmaamay wax kaloo ka gudaaya male buu yidhi kitaabkiisa annaasikh walmansuuq safxada lixdan iyo sagaalaad ayb saddexdaa madhab baa marka ku jirta iyo madaahib kale fidye keliya in lagu gaabiyo oo ibnu cabbaas iyo ay qabaan in lagu fidye iyo qado laysku daro iyo in qado keliya lagu gaabiyo saddex madhab qaar marka culammadu waxay leeyiin xadiidkaa la rajaxa maxaa yeelay yani mafhuum haba ahaadee xadiidka mafhuum laga qaatay nebiga iyo qowlka saxaabiga mafhuumka xadiidka deliil inuu yahay layskuma khilaafsano laakiin qowlu saxaabiyi khilaafaa ku jira inkastoo iyada laftirkeeda xoog ay u yeelayso mukhaalif saxaabada oon la haynin taasaa xoog u yeelaysa iyadana qowlkan fidyada keliya dhahay calaa kulli xaal usci baa ku jira ayb marka wuxuu yidhi can ibni cabaasin wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin qaalat kaanat ruksatan lishayki اlkabiiri bay ahayd iyo wاlmar'ati اlkabiirati naagta weyn wahumaa yudiiqaani siyaama iyagoo soonka awoodayo wahumaa yudiiqaani الsiyaama iyagoo soonkii awoodayo an yufdiraa inay afuraan wayudcimaa ay quudiyaan makaana kulli yowmin maalin kasta booskeeda miskiinan wاlxublaa midda uur kale wاlmurdicuna idaa khaafataa hadday cabsadaan an yudiiqaa marka muxuu ka wadaana waa awoodaya lakaa ku dhibtoonaya qaala abu daawuud yacnii calaa awlaadihimaa hadday u cabsadaan ilmahooda afdarataa way afurayaan wa adcamataa wayna quudinayaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ashahru bisha yakuunu tiscan wacishriina labaatan iyo sagaaloo noqotaa bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa الشhهر بiشha يكuن ahaanaya تiسa وiشhريiنa sagaaلiyo لabaatan bisha sagaal labaatan ama soddonay noqotaa biha yani bilaha islaamka ku xisaabtamo qamariga siddeed iyo labaatanna kuma dhammaadaan kow iyo soddonna ma ku dhammaadaan ama sagaal iyo labaatan ama soddon taa marka deliilkeedu kuseenaya qaala xadaثna سulaymaan بن xرb وهuو أbu أyuب الwاaشiحiyu qaala xadaثna شhuعبة عan الأسوd بن qays عan سacيid بن cmri yعni بn سacيid بن الcاaص can ibni cumara qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi innaa annagu ummatun baanu nahay ummad ummiyatun hooyadooda hooyooyinkooda loo nisbeeyey laa naktubu wax ma qorno walaa naxsubu ma xisaabno yanii maxuu ka wadaa rasuulku calayh salaatu wasalaam carabta waxaa qaalib ka ahayd kitaabada ama qoraalka akhrisku inuu ku yaryahay ayb haddaan ummad ummaddan marka ummaddii carbeed haddaan nahay dad qoraalka iyo xisaabta iyo yani xisaabinta yartahay baan ahayn yani addamaan in la ammaanayo laleeyahay uminimadaa fiican ma aha islaamku inuu uminimada ammaanayo lagama wado laakiin wuxuu ka hadlayaa waaqici jiray dadkii nebiga laga soo dhex bixiyey ummiyiinay u badnaayeen huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuulan innagu mad sidaasaan nahay marka hadday sidaa aanu nahay marka waxaanu cibaadaadkeenna waxaa lagu xiray dee cibaadadiina nin ummiya iyo ninaan ummi ahayn labadaba waa laga wada rabaa haddii la yidhaha waxbaa la xisaabaa de ninkii ummigaa waa u dhammaatay soo ku cibaadaysanaa marka ninkii markaa keliya u waxay noqonaya dadka wax qori kara keliya inay soomaan marka si aan sidaa aynan u dhicin marka waxaa la yeelay bishaan dadku ay arkayaana lagu xiray misaanka hadduu yahay qofka qof aan wax akhrin karin iyo qof wax akhrin karaba bishu waa wada arkaya walidaalika madhabka xisaabta oo la yidhaha bisha meeshay degto iyo manaasisheeda iyo waxbaa lagu xisaabaya haddii haddii layska isticmaalo isti'naas ama wax ku raadis waxaa laga yaaba inuusan dhib yeelanin laakiin haddii lagu tashto asaga oo la yidhaha cibaadadii soonka iyo afurka isagaa lagu xirayaa waxaa weeyaan laysa haadaa camalu lmuslimiin ibnu taymiya saasuu ayb camalka muslimiintu maahan qaa waxaas bishun in la fiirsado innaa ummatun ummiyatun baanu nahay laa naktubu walaa naqsubu ashahru bishu haakadaa sidaan waaye ashahru haakadaa sidaan waaye wahaakadaa sidaan waaye wahaakadaa sidaan waayu yidhi marka dambe wakhanasa waa laabay sulaymaanu sulaymaan isbacahu fartiisii buu laabay fi aalifati marka saddexaad yacnii tiscan wacishriina labaatan iyo sagaal iyo waalaaiina soddon yani sidaan buu yidhi sidaan markii dambe sidaas buu yidhi haddana haddii alla laabo sagaal labaatanay noqonaysaa soddon ama sagaal labaatan xadiikan marka wuxuu daliil u yahay bishu inay sagaal iyo labaatan ku dhammaan karto qaala xadaثana sulaymaan bnu daawuud alcatakiyu qaala xadaثana xamaadu qaala xadaثana أyuubu can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam ashahru bisha tis-un wacishruuna sagaaliyo labaatan waaye falaa tasuumu ha soominina xataa tarawhu intaad bisha ka aragtaan xataa tarawu hilaal walaa tufdiru ha furinina xataa tarawhu intaad ka aragtaan bisha ayb markuu leeyahay shahru tiscun wacishruuna xadiid kale waxaa jira nebigu naagihiisuu ka dhaartay bil inti ah bil buu ka dhaartay sagaal iyo labaatan markay ahayd buu ka soo degtay meeshii uu isku markaa intuu ka dheeraaday meel kale ka degay meel gooni ah buu degay markay bishu sagaal iyo labaatan noqotay dhammaatay ayuu soo degay rasuulku haweenkiisa u yimid markaasee saxaabadii waxay ku yidhaahdeen innaka aalayta shahran bil ayaad dhaaratay markaasuu wuxuu yidhi bishu sagaal iyo labaatanna waad noqotaa bishu sagaal iyo labaatanna way noqotaa buu yidhi labadaa xadiid marka kan iyo kaas sagaal iyo labaatan bay daliilu taha bishu inay noqoto qaala xadaanaa suul markaa wuxuu yidhi falaa tasuumuu ha soominina xataa tarawhu intaad ka aragtaan walaa tufdiruu ha afurinina xataa tarawhu intaad bisha ka aragtaan mid idinka idinka mid intuu ka arka waa bisha ramadaan hal midoo idinka idinka midoo cadli ah inuu arko bisha ramadaan iyadoo cibaadada loo ixtiyaaro bisha laakiin soonfur laba inay aragto ila cibaadada yaqiin unbaa looga bixi karaa xaq alla waaye waxaan marka labay shardiyeen baab gaaroona ku keeni doonaa bisha shawaal ayb qaala waxau yidhi fa kaana bnu cumara ibnu marka ama aha qof inuu arko dadkoo dhan inay wada arkaan shardiga qaala wuxuu yidhi fakaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa kaana shacbaanu shacbaan haddii uu yahay tiscan waishriina sagaaliyo labaatan nudira lahu waa loo fiirinayo bisha fain ru'iya haddii la arko fadaaka waa sidii la rabay wain lam yura haddaan la arkin walam yaxul ounan kala teedin duuna mandarihi walam yaxul haddounan kala teedin duuna mandarihi fain qumma calaykum faqdiruu lahu hay fain qumma calaykum haddii la idinka daboolo faqdiruu lahu qadara faqdiruu lahudan marka laba tafsi laba macnaa ku jira macnaheedu waxaa weeyaan sida loo badan yahay riwaayaadkuna kalena ay ta'yidayaan faqdiruu lahu bimacnaa tirada dhammaystira u qadara yacnii qadarkeedii siiya qadarkeedii in la siiya maxay ku imaanay soddon in laga dhigo waana siday jumhuurtu u badan yihiin imaam axmed ibnu xambal laakiin isagoo ibnu cumar raacaayo faqdiruu lahu iyagu waxay ku fasireen ciriiriya bisha soo ciriiriya waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu اllah qofkii risqigiisa la ciriiriya soo maa faqdiruu lahu ay dayiquu calayhi bisha ciriiriya see lagu ciriirinaa marka bishana sagaaliyo labaatan markay tahay la waayo iska sooma maalinta waa la soo ciriirinaa shacbaan baa la yaraynaya soo ma garanin labadaas tafsiiraa ku jirta walidaalika marka xadiidka yowmu shakiga see la yeelaa marka ma yowmu shakisa maxay u yaqaanaan xanaabiladu ayaga imaam axmed yowmu shaki muxuu u yaqaanaan wuxuu u yaqaanaa maalintiioo nadiif ah oo aan caad iyo wax cirkiioo nadiif oon caad aan daboolin in bishii la waayo maanta waa sagaaliyo labaatan caawaa la arkay caada male cirka waa la waayey bisha berri lama soomaayo yowmushaki waxaa kaloo isagu yowmushaki dhahayaa bishii maanta waa sagaaliyo labaatan caawo bisha hal ninoo faasiqaa sheegay hal nin oon cadaalad lagu aqoonin oon markhaati gelin baa bishii soo sheegay yowmu shaki waay lama soomaayo isago labadaas suuratu yowmi shaki labadaas ku suureeyey imaam axmed jumhuurtuna waxay ku suureeyeen yowmu shaki waxaa la yidhaahda maalinka shacbaan sagaaliyo labaatankiisu ay dhammaatay haddii bisha la waayo bisha haddii la arki waayo maalinta ku xigta waa yowmu shaki hadday daruur yani caad jira darteed loo arki waayo haddii marka caad aanu jirinoo bishii la arki waayey jasman waaba shacbaan iyankaas ee shakiga wuxuu imaan karaa markay daruur jirto faqduruu lahu qaala markaa wuxuu yidhi fakaana bnu cumara markaa iyagu waxaa diidaya marka tafsiirka ibn cumar faqduruu lahu alaaiina soo aroortay faqduruu lahu alaaiina fakamiluu ciddata shacbaana alaaiina xadiikana xadiikaa lagu fasirana fakaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa kaana shacbaanu shacbaan hadduu yahay tiscan waishriina nudiira lahu waa loo fiirinaya fain ru'iya haddii la arko fadaaka waa sidii la rabay bisha wain lam yura haddaan la arkin kala qaad marka walam yaxul duuna mandarihi aragtidiisa ka sokayna haddaynan teedin saxaabun baruur walaa qataratun iyo boor caaryaabo asbaxa mufdiran asbaxa waa soo afuraay waa soo waabariisanaya ibnu cumar mufdiran isagoo afuran cirku hadduusan caad lahayn nadiif yahay bishii uu arki waayo la arki waayo subaxii isagoo afuran uu soo kacay fain xaala duuna mandarihi fain xaala hadduu kala dhex galo duuna mandarihi aragtideeda bisha aragtideeda aragtidii ka sokay saxaabun daruur hadday teeddo aw qataratun ama yanii boor ama cayriyaano asbaxa saa'iman uu soo waabariisanaya isagoo sooman aa middaan marka midda ibnu cumar lagu haysto jumhuurta uu ku khilaafsan yahay sagaaliyo labaatan bishii baa la raadiyey waa la waayey daruuraana jirto ibnu cumar isaga waa soomaya faqdiruu lahu ciriiriyaa laga wada ayuu leeya waana la ciriirina wax hadda aan soon uga tagnana ma hayn uu leeya bishii ile waa dhici kartaa in la arko inaan la arkinna waa dhici kartaa waa la ciriirinaa marka axmed bin xambalna sidaasuu qabaa nacam xanaabiladu sidaasay qabaan iyaguna nacam laakiin xadiidyada kale marka la fiiriyo sawaab ma aha sidaas fain markaa wuxuu yidhi wakaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yufqiru inuu afuraayo maca naasi dadkuu la afuri jiray soonka unbuusaan ugu dadaali jiray marka afurka la joogo shawaalka dadkuu la afuri jiray walaa yaahudu bi hada alxisaabi xisaabtaan ma qaadan jirin ila isaga wuxuu leeyahy bisha shacbaana ciriiriya la yidhi maahane ramadaan halla ciriiriya lama dhihin uu leeyahy isaga marka taa ma ku dhaqmaayo dadka uu la afuraayo aa madhab marka uu la gooni noqday waa sida ibnu cabdilbar sheegay qaala xadaanaa xumayd bnu mascada qaala xadaanaa cabdilwahaab qaala xadaanii ayuubu qaala kataba cumar bnu cabdilcaiiz cumar bnu cabdilcasiis wou qoray ilaa ahli اlbasrati reer basra u qoray balaغanaa can rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali waslm nebiga waxaa naga soo gaaray naxو xadiiث ibni cumar ayuu qoray can الnabiyi salى اllahu alيh ali waslm zaada wuxuu ku daray waina axsana maa yuqdaru lahu waxa loo qadaro kan ugu wanaag badan idaa ra'aynaa hilaala hacbaana hacbaan idaa ra'aynaa haddaan aragna hilaala shacbaana shacbaan bishiisii likadaa aan ku aragno iyo wakadaa sidaa kadaa wakadaa wuxuu ka wadaa marka yacnii bishii shacbaan baa wuxuu ku arkay ayb bishii shacbaan buu wuxuu ku arkay sagaaliyo labaatan inay ku dhammaatay fa sawmu in shaa allah soonku likadaa wakadaa buu ahaaday ilaa an tarow alhilaala qabla ahaahay waxaan ujeedaa waina axsana maa yuqdaru lahu waxaa ugu wanaagsanoo lagu qadaraa idaa ra'aynaa haddaan aragno hilaala shacbaan bishii shacbaan likada wakada aan ku aragno soddon soddon hadday ku dhammaato fasawmu in shaa allahu likada wakada soonku sidaa sidaa maalinta ku xigta soomba iyuu ahaanaya ilaa an tarow inaad arkaysaan maanaa alhilaala bisha qabla daalika haddaad bishii aragtaan intaa ka hor sagaaliyo labaatan buu shacbaan ku dhammaanaya soonkiina markaa waa la wadaya ayb qaala marka tanna marka cumar bnu cabdilcasiis jumhuurta uu isagu waafaqsan yahay tan uu ku waafaqsan yahay ayb oo taqdiirka lagu sheegayo waxay tahay soddonka in la dhammaystiru leeyahay haddii marka soddonka la dhammaystiro asoomu kadaa wa kadaa haddii ka soka bisha la arkana soonka wakhtigiisii ayb sagaaliyo labaatana lagu dhammaynaya tan soonkii baa gelaya qaala xadaanaa axmed bnu maniic can ibni abi zaa'ida can ciisa bni diinaar can abiihi can camr bn اlxaariث bn abi diraar can ibni mascuudin qaal lamaa sumnaa markaan soonnay maca nebi lamaa sumnaa lamaa sumnaa intaan soonnay maca nebiy salى اllahu alayh ali wasalam nebiga maciisa tiscan waishriina sagaaliyo labaatan intaan nebiga la soonnay yaa akaru ka badnaan badan mimaa sumnaa intaan la soonnay ka badan macahu isaga alaaثiina soddon intaan sagaaliyo labaatan nebiga la soonnay baa ka badnayd intaan soddon la soonnay yani bisha soon intay sagaaliyo labaatan ku dhammaatay baa badnaydoo ka wada soo ma garan ayb laam ibtida iska waay laamka lamaa sumnaa intaan soonnay lamaa sumnaa maca nabiy sala allahu calayh waali wasalama yanii inta soonoo nebiga aan la soonnay tiscan wacishriina sagaaliyo labaatan yaa akaru ka badan mimaa sumnaa intaan la soonnay macahu nebiga alaaثiina soddon waana sida badanba badanaa yani waxaa weya soddonku marmar buu iska yimaadaa ayb sagaal iyo labaatanku intay iyagu la soomeen baaba nebigu meeqa soonuu soomay dabcan marka soonka sanadii labaadaa la farad yeelay labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad bis sagaal soon koiyo tobankii marka nebigu waa xuuba ka dhintayba rabiiclowel intaa waxaa badnayd sagaal iyo labaatanka lala soomay qaala xadaanaa musadadun dad marka xaraj ku galaa jiray waxay u moodayaan haddii labaatan iyo sagaal la soomo ajarku inuu yeryahay soddon haddii la soomana ajarku inuu badanayo sidaa ma aha bishu waa bilun markaa bilun baa ayaa lagugu waajib yeela intay ku dhammaato intay ku dhammaataa kaamil ajrigaaga uu kugu yahay ayb qال xdثna مسدد أن يزيد بن زuريع xdثهم qال xdثna khالد الحذاء khالد الحذاء عن cabد الرحمن بن أbي بكر عن أbيه عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل waxa uu yidhi شhهرaa ciidin ciidda labadooda bil laa ynqusaani ma نqsaamaan ciidda labadooda bil wxuu ka wadaa soonka iyo ramadaanka iyo dulqacda ciiddu inkastoo ay shawaal ku jirto haddana laakiin ramadaan umbaa iska leh ramadaan dhammaadkiisa umbaa lala ciidaa labada biloodoo marka ciidda ramadaanka iyo dulxijo waayee ma nuqsaamaan yidhi marka ma nuqsaamaan marka maxaa laga wadaa dhowr tafsiir baa marka macnayada ahlucilmiga waa isku khilaafeen qaar baa waxay yidhaahdeen laa yanqusaani waxaa laga wadaa soddon unbay ku dhammaadaan marnaba marnaba sagaalatan kuma dhammaadaan ibnu xajar wuxuu yidhi waa qowlun daahiru lbuqlaan sharcigiina waa baabilnimou ku xukumayaa waaqicina waa beenina ilaa xadiidka hadda aan soo marnay nebigaa sagaaliyo labaatan lala soomay aan soddonkii marka ayb midda kale wuxuu leeyahay suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi macno maba yeelateenba haddii la hubo in soddon la soomaayo mar walba saas maa bisha soon hadday soddon tahay mar walba sagaal iyo labaatan maalinkeeda lama fiiriyeen bisha maba la fiirin lahayn tafsiirkaa isaga marka tafsiir saxan ma ah waa marduud isxaaq ibnu raahaweyh isaga wuxuu yidhi laa yanqusaani fi lfadiilati labada biloo ciidda xagga fadliga ma nuqsaamaan kama nuqsaamaan ama soddon ha ku dhammaadaan ama sagaal labaatan ha ku dhammaadaan waqiila laa yanqusaani macan waxaa kaloo lagu fasiray hal mar islama nuqsaamaan oo ramadaankii inuu sagaaliyo labaatan ku dhammaado dulxijana ay sagaaliyo labaatan ku dhammaato ma dhacdo labadoodaba mar sanad islama wada nuqsaamaan sidaas marka imaamu albukhaari baa saa ku fasiray sa laa yanqusaani macnaha marka isagu saasuu wuxuu yidhi laa yanqusaani macan in jaءa axaduhumaa tiscan waishriina jaءa alaaakharu alaaiina laabudda walaa budda labadaa tafsiir baa marka salafku ay qabeen midna isxaaqaale midna bukhaari baale kan hore iskaga tagtay baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan idaa akhda'a alqowmu dadka hadday gafaan alhilaala bisha bishii bay gafeen khalad iyo baa ku dhacay maalan waxbaa marka isdaba maray see xukunkeeda uu noqonaya qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin wahuwa qanaafisiyu qaala xadaanaa xamaadun في xadيiثi أyوب wuxuu yidhi can mxamed بn الmنkdir can abi hurayرaةa dakra النbiy salى الlaه عalيه لي وsلم فيihi dakara النabiya salى الlaه عalيه لي وsلم فيihi nebiguu sheegay xadiidka ku dhex sheegay qaala waxa uu yidhi wafiطركم afuritaankiinna yowma tufطiruuna waa maalinta aad afuraysaan وaأضxaaكum udxiyadiinnana yowma tudaxuuna maalintaad udxiyaysanaysaan maxaa laga wadaa marka wafiطركum yowma tufطiruuna xadiid kale wuxuu leeyahay sawmukum yowma tasuumuun soonkiinna waa maalintaad soomaysaan afurkiinnana waa maalinta aad afuraysaan dadkaa laga wadaa jumhuuru nnaas dadka badankood maalintay soomaayaan yaa lala soomaa badankood maalintay afurayaanna waa lala afuraa yani tasuumuu maca aljamaahiir jamaahiirtaad la soomaysaan maxaa yaele adiga kaligaa shicaar ma muuji kartid soonkuna waa shicaar ciidda waa shicaar kaligaa haddaad tiraa masaajidkaanun ka ciidaynaa ummadda inta kalena ay iska sooman yihiin shicaar me ciiddii shicaar waay ma muujin kartid qolo yar ma muuji karta shicaarkaasoo kale alimaamu tirmidi isagu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale wariyey asawmu yowma tasuumuuna wاlfiطru yowma tufdiruun markaasuu yidhi wafasara bacdu ahli اlcilmi hada اlxadiiثa faqaala inamaa macnaa hada ana الsawma wاlfiطra maca aljamaacati wacudmi الnaas soonka iyo afurka jamaacadaa lala soomaa lala afuraa iyo wacudmi الnaas dadka badankooda dadka adoo aad meeshaa ku nooshahay meesha adoo aad joogtid yaad la soomaysaa lana afuraysaa hadaad dowlad iyo maamul ku dhex nooshaan hadda maamulkiia maamulkuu ah isaga marka wuu ciidda iclaamiyo soonka iclaamiyo la yeel hadayba ixtimaal hadduu ku dhex jiro ayb oo budlaan waadixa haddaynan dabcan aanu jirin haddaysan dowlado iyo wax kale jirinna dadka dadka tixgeli dadka la soon lana afur dad waxaa jira mukhaalafada iska jecel soonkana dadka ka dambeeyo afurka dadka uga dambeeyo ama ka hormaro waxaan marka ilaahay in looga cabsadaa fiican ayb dadka gobolna waxaa weeyaan waxaasoo dhanna waxaa keenaya kooxaysiga aan tirada badan ayb beribaa dadka qaarkood xadiidkan yaa alfidru yowma tufdiruun wa sawmu yowma tasuumuun nebigu sooma dhihin baan qolo ku mar sidaan oo kale soonka uu dhadhammaanayo yaan xadiidkaana la soo qaaday markaasaa ragga qaar waxay yidhaahdeen waxaan laga wado waxa waaye dowlad markay jirta haddii imaam jira waaye dheheen haddaan imaam jirin laakiin maya wax marka aan dad u sheegay jirin iyo wax ku haddii imaam uu jira dabcan dee arrinkamaba laga xoogi karaba iftiaar lama samayn karo laakiin haddii uunan jirin sidii la raba hala yeela yaa yidhin qolo walbaa gooni ha u ciidda ha u soonta yaa yidhin haddii imaam aanu jirin dadku iskhilaafayaan khilaafku masaa'id ah ayb waana kan marka tafsiirka tirmidi a'immada qaarkood uu ka soo naqliyey saasuu leeyahay ayb oo yacni waxaa weeyaan ana asawma waalfidra maca aljamaacati wa cudmi اnnaas dadka aad la joogto salaadaba aad la tukatid ila imaam hadduusan jirin salaadaba waa tukataaye salaaddii ila gurigaaga kuma tukatide dadkaas lee la ciid lana soon shuduudka iyo mukhaalafada iska ilaali marka mar walba ayb marka wuxuu yidhi wakullu carafata mowqifun carafa dhammaanteedna waa mowqif wakullu minan manxarun mina oo dhanna duruqdeeda waa meel wax lagu gowraco wakullu fijaaji makata manxarun maka dariiqyadeedao dhanna meel wax lagu gowraco waaye wakullu jamcin musdelif oo dhanna mowqifun mowqif weeyaan xalushaahidku ka rabo wafidrukum yowma tufdiruun wa abxaakum yowma tubaxuun hadday marka dadku iyagu yani sidaa ay iyadoo la ijtihaaday marka haddii la gafo wax korkaaga saaran maalan dadkii waa ijtihaadeen bishii sagaaliyo labaatan bay ku dhammaata layidhi ama soddon bay ku dhammaatay fii nafsi اlamrina gafaa dhacay adigiina dadkii baad la ciidday ama maamulka markaas taagan inaad la ciidday qalla lagaama rabo wax lagaa rabna ma marba haddii ijtihaad uu ku dhacay gafka ijtihaad haddii uu gafku ku dhacay waana tarjamada iyo xadiidka meesha iska waafaqayan meeshaas baabun idaa akhda'a alqowmu alhilaala marka qowmku iyagu hadday intay dadaalaan gafaan wixii ka dhashaa marka oo adiga aad la samaysaa laa yanii laa xaraja calaykum wax dembiga korkaaa baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan idaa ugmiya shahru bisha haddii la daboolo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanii cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanii mucaawiyaة bnu saalix can cabdillaahi bn abi qaysin qaal samictu caaishata radia allahu canha taquul kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yataxafadu inuu aad u dhowrayo u ilaalinayo min shacbaana shacbaan maa laa yataxafadu si uunan u dhowraynin min hayrihi bilaha kale shacbaan dhalashadiisa waa ilaali jiray maxaa yeele waxaa ku xihan ramadaan uma yasuumu waa soomaaye liru'yati ramadaana ramadaan aragtidiisuu ku soomaaye fain qumma calayhi haddii laga daboolo cadda alaaiina soddon buu tirinaya yowman min yowmin maalmo ah uma saama waa sooma cadda alaaiina yowman soddon maalmood uu tirinaayey uma saama waa sooma ayb haddii laga daboolo marka see la yeelaa soddon in laga dhigo shacbaan qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax albazaaz qaala xadaanaa jariir bnu cabdilxamiidin jariir bnu cabdilxamiid addabiy can mansuur bn اlmuctamir can ribciy bni xiraash can xudayfata qaal ribciy bni xiraash xaa uu dhigay soo maa can xudayfata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa taqadamuu laa taqadamu shahra bisha ha ka hormarinina xataa taraw lhilaala intaad bisha ka aragtaan ramadaanka ha ka hormarinina intaad bisha ka aragtaan suga ow tukmilu lciddata ama aad ciddada dhamay tirada aad dhammaysaan uma suumuu sooma xataa taraw lhilaala intaad bisha ka aragtaan ow tukmilu lcidda haddana ama aad tirada ka dhammaystirtaan qaala abu daawuud ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاaب النبي صلى اه عليه وسلم لم يسمي xudayفة xudayفة ma magaعabo baabun ayada kani baabun baab weyaan man qaala qofkii yidhi fain cuma calaykum haddii la idinka daboolo fasuumuu ثaلaaثiiنa sdn sooma waxaan o dhan marka tafsiirka ibn cumar bay yani faqduruu lahudii bay fasirayaan waxaan o dhan qaala xadaثna الxaسن بن عalيi قال xdثna xusayن عن زائدة عن سiماك عن عكرمة عن iبن عabاaس qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم lا تqdمu شhهرa bisha ha kala hormarinina بصiyaami yوmi maalin soonkeed walaa yوmayn ama laba maalin laba maalinna hal maalin ama laba ha kala hormarinina waxaa loo jeeda calىa sabiiل الاxtiyaaط dartiis maalin ama laba ha uga hormarinina idinkoo dadaalaya soon intuu soon idinka faka lahay شhacbaan iska sooma idinkoo dhahayo ilaa an yakuuna shay-un shay inuu yahay maahana yasuumuhu axadukum midkiin uu soomi jiray soon raatiba haddaad lahayd isniin iyo qamiis ama bishii saddex beri aad ka soomi jirtay kaa ay ku soo dhaaftay dhib ma leh waxaan soon sabab leh waay kana walaa tasuumuu ha soominina xataa tarawhu intaad ka aragtaan bisha uma suumuu sooma xataa tarawhu intaad ka aragtaan haddana fain xaala duunahu bishii sokadeeda hadday teeddo qamaamatun daruur faatimu lciddata tirada dhammaystira alaaثiina sodon ka dhammaystira uma afdiruu afura washahru tiscun waishruuna bisha sagaaliyo labaatanna way ahaataa qaala abu daawuud rawaahu xaatim bnu abi sagiira washucbatu walxasan bnu saalix can simaakin bimacnaahu lam yaquuluu ma aynan dhihin uma afdiruu xadiidkan marka inkastoo simaak can cikrima uu yahay haddana waa la mutaabiceeyey waa saxiix marka qaala abu daawuud wahuwa xaatim bnu muslim wa abu sagiira zawju ummihi abuu sagiiraha hooyadii ninkii qabay adeerkiisa sidaa ku ahaa weeyaan magaciisa baabun fi taqadumi abu daawuud hadda wuxuu baabay inaan lagala hormarin soonka maalmo baabkan hadda wuxuu baabaynaya taqadumkii in lagala hormaro waa laba baabo marka siisay soo horjeeda maxaa kitaabka asaga wuxuu u caqiday qolo kasta adiladeeda ama maslageeda fiqhiga adilada ay keento inuu kuu sheego walidaalika marka hadda wuxuu kuu sheegay inaan lagala hormari karin xadiidkii tilmaamaysa baabun fi taqadumi fii xukmi taqadum kala hormaridda xukunkeeda in soonkii maalin ama laba lagala hormaro قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna حmاd عن ثابت عن مطرف وهو بن عبد الله بن شhخير عن عمران بن حuسaين وسعيد الجurayري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حuسaين أن رsuuل اللahi وسعيid الجurayري عن أبي العلاء عن مطرف wxuu la siman yahay marka xamaad ayb muطarifuna iskaga soo dhaca labada dariiq can cimraana bni xusaynin anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam qaala lirajulin ninba wuxuu ku yidhi hal sumta ma soontay min sirari shacbaana shay-an hal sumta ma soontay min sirari shacbaana shacbaan aakhirkiisa shay-an waxma ka soontay sirar bikasri siina waa loo dabdiyey sararna waa loo dabdiyey wa hiya min alstisraari min istisraari اlqamar dayaxa yacnii yaa qarsoonaado maalmahaas ugu dambeeya bisha aakhirkeeda bishu waa dibataa waa yanii way maqnaataa maalmaha marka isqarintaas bisha ay isqarinayso yaa loo jeedaa marka macnahan sirara shacbaan shacbaan bishiisa marka maalmaha ay dibanayso miyaadan soomin waay macnuhu marka macnaha saxiixa saas bacd ahlilcilmiga iyagu waxaa jira dhahaya sirar sirari shacbaan awali shacbaana laga wadaa adaa tafsiir aad u riwaayati aan xoog badnay sarar iyo sirar labadaba waa loo dabdiyey marka horaanba sheegnay labadaba waa lagu dabdiyey waa lagu shaqlay marka hadday sarar kuu dhigan hadday sirar kuu dhiganta labada waa sax ya maya min sirari shacbaan hal sumta min sirari shacbaana shay-an taqadumka dhanba deliilkiisa kan waa kelmaddan shacbaan soonkiisa layskuma haysto hal sumta ma soonta min sirari shacbaana shacbaan habeennada bishiisu ay yacnii dibbanayso shay wax ma ka soontay qaala laa buu yidhi maya qaala wuxuu yidhi fa idaa aftarta haddaad afurto ood soonkan ka dhammaato yacni ramadaanka hadduu kaa dhammaado fa sum yowman maalin soon soo qalleeya marka la iman waayo wa qaala axaduhumaa midkoodna wuxuu yidhi yowmayni laba maalmood soon see marka xadiidkan loo towjiyeyna kii horey kan see loo jamcinayaa culammadu waxay yidhaahdeen ninkan waxaa laga yaabaa inuu nadiray kuwaa yidhi walidaalika nadarka waa la gudaa soonka sunnadaa lama guda qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ninkan shacbaanka soonkiisa ayuu caado u lahaa maalmo oo marka soonkeedu caado u lahaa buu kaga soo aaday markaasuu nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wixii aadda raatib u samayn jirtay waa samayn kartaa adiga dhib ma leh soonka marka waad kala hormari kartaa maalin ama laba haddaad raatib u soomaysa raatib haddii aa lahayd marka raatibka hadduu qofka ka tago waa soo qallayn karaa isaga dhib ma leh marka xadiidkii horena waxaa ku jirta ilaa an yakuuna shayun yasuumuhu axadukum istinaha lagu xambaaraa kan marka labada xadiid marka ictiraabkama dhexayno ayb ahlucilmiga qaar ka midana waxay dhaheen sirara shacbaana iyo sarara shacbaana ha u soo aroorto laakiin riwaayo bayhaqi ku jirta waxay leedahay hal sumta min surati shacbaana min surati shacbaana maxaa laga wadaa marka min wasaطi shacbaan wa surat الrajul wasduhu waay waa dhexdiisa marka waxaa laga hadlayaa maalin ama laba maba ahane waa shacbaan markuu kala barka joogo waa maalmahaas ma soontay waa ayaamulbiidki waxa la sheegaya ayaamulbiidkii ma la timidoo ma soontay buu ka wadaa bayhaqaysa saasuu ku tegey ayb qال xadثna إbrahيm بن العلاء الزubaydiي min kitaabihi wxuu nooga sheegay qال xadثna الwليid بن mسلم qال xadثna cabdاللaahi بن العلاء عan أbي الأزhر الmغيiرة بن frwة qaala waxau yidhi qaama mucaawiyaةu mucaawiya istaagay fi الnaasi dadka dhexdoodu ka istaagay bidayri misxal meesha layha اladii calىa baabi ximsa magaalada ximsa layhah albaabkeeda faqaala wuxuu yidhi yaa أyuha الnaasu dadow inaa qad ra'aynaa waxaanu aragnay alhilaala bisha hilaala shacbaanuu ka wara bisha shacbaanaan aragnay yowma kada wakada maalintii heblaayo heblaaye ahay wa ana aniguna mutaqadimun mid la hormarayaan ah bisiyaami soon maalinkaasaan bisha aragnay anu soon baan la sii hormaraya ramadaanka waa kala hormarayaa maalmo faman axabba qofkii jeclaysto an yafcalahu inuu sidaa yeelo falyafcalhu ha sameeyo qaala waxau yidhi faqaama ilayhi maalik ibnu hubayra ayaa u istaagay asaba'iy faqaala wuxuu yidhi yaa mucaawiyatu mucaawiyow ashayun samictahu min rasuuliillaahi sala allahu calayh waali wasalam arrinkan ma wax aad nebiga ka maqashay miyaa in soonka maalin ama laba lagala hormaro am shay-un min ra'yika ama wax adiga ra'yigaaga ka yimid miyaa qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo suumu shahra bisha sooma wa sirahu iyo bisha aakhirkeeda sooma bisha sooma shacbaanka iyo aakhirkiisana sooma nebigan ka maqlay buu leehay alwaliid ibnu muslim saraxa bisamaa sheekhiisana sidoo kale waa laga nabadgalay tadliiskiisa ninkan abulashar la yidhahdana dad badan baa ka wariyeen ibnu xibbaanna fii tiqaatihi ayuu ku sheegay abulashar almugiirat bnu farwa taqriibkii aa taqriib almugiirat bnu farwa almugiiratu bnu farwa ninkan marka in jahaala ku sugan tahay yaa laga yaababinaan calaa dalika xadiidku waa daciifiye soo maa sheekh alalbani hay almugiiratu bnu farwa waa majhuul waay dacfigaasaa ku jira iqaat ibnu xibbaan tawfiiqiisa weyn ma anfacahay weliba laasiyama dabaqaadkan oo asaga aan uusa soo gaarin mucallimi sida u qaybiyey ya maqbuul buu yidhi yacnii idaa tuubica marka mutaabaca u baahan yahay hadduu mutaabaco waayo daciif waay xadiidkiis wax mutaabacana ma hayo ayb badanaana dadka uu maqbuul yidhaahdo waxay u badan yihiin dadka yacnii a'immada kale ay majhuul ku sheegaan mar badanaan aragna ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu cabdiraxmaan addimashqiy hadduu ansaxana sidii tii horaa loo tawjiihina fii hada alxadiidi qaala qaala alwaliidu waliid waxa uu yidhi samictu abaa camrin baan maqlay yacni alawsaaciya yaquulu isagoo leh siruhu awaluhu siruhu ay awaluhu bisha awalkeeda way sidaa buu yidhi khaaabi wuxuu yidhi ana unkiru hada tafsiir aniga tafsiirkan waa inkiraayo yidhi khaaabi khaaabi min ahli lhariib u ahaa culamada hariibka aadka u taqaana wa araahu ama wa uraahu qalqan fi naqli waxaanan u malaynayo yidhi naqligaas awsaaci laga soo naqliyey in qalad uu yahay walaa acrifu lahu wajhan fi lluga wej luqada awjuhdeeda ka mida oo sidaan siruhu awaluhu lagu fasira ma ahaayo wasaxiixu ana sirahu aakhiruhu sida saxaxaana sirahu aakhirahu haakada xadaanaahu asxaabuna can isxaaqa bni ibraahim bni ismaaciil qaala xadaanaa maxamuud bnu khaalid addimashqi can اlwaliid can اlawsaaciy qaala siruhu aakhiruhu wahada huwa sawaab awsaaci waa kaa waxaa laga soo raray isagoo dhahayo aakhiruhu marka riwaayadaasaa toosan marka awsaaci aakhiruhu dhahayso awaluhu iyado sax maaha wejna luqadii kuma laha qaala xadaanaa axmed bn cabdilwaaxid qaala xadaanaa abu mushir qaala kaana saciidu yacni bna cabdilcaziiz yaquulu siruhu awaluhu buu dhihi qaala abu daawuud waqaala bacduhum siruhu wasatuhu wa qaaluu aakhiruhuna way dhaheen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa ru'ya alhilaalu bisha haddii la arko fii beledin beled laga arko qabla alaakhariina kuwa kale ka hor bileylatin habeen si leyla bishii baa beled laga arkay buldaanta kale ka hor ayay arkeen hal habeenay ka horreeyeen kuwan baa arkay buldaantii kalena ma arag bisha see leyla wuxuu rabaa halkan uga hadla marka mas'alada ikhtilaafulmadaalic dadku ma hal maطلc ay leeyihiin mase maطaaلichum تkhtalif jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin qolo walba inay leedahay maطlc maطlacooda ayb oo ikhtilaafu اlmaطaalicu inuu ictibaar leeyahay qolo walbaana marka meesheeda inay markaa ku soomto ayb sidaasaana dadka u yani shicaarkooda ay u muujin karaan allahuma da dad iyagu markaa culamo hogaamisa hadday yihiin oo ahlu cilmigu markay yidhaahdaan ha la soomo ay markaa ku soomaan ciida ay ciidaan oo ahlu cilmiguna marka beled kale markay bisha ka maqlaan ay fadwoonayaan in la soomo markaa dhib ma leh oay fiican tahay laakiin haddii kale maanta dhan marka khilaaf badan in lagu jiraa ma fiicno walidaalika yacni culammada mamlakada meeshaan marka sacuudiga ibnu baas iyo uthaymiin iyo fataawidooda waxa ay ku dhisan tahay ikhtilaafulmadaalicaas qolo walbaa meesheeda iyo dadkeeda ha la soomaan hana la afuraan saasay marka ictibaarinaaan iyagu marka ikhtilaafulmadaalicu marka shiddadiisu waxay tahay xadkiisu intee waaya yaa isku madlaca yaanse isku madlac ahayn yaa dhib badan qaar waxay ku safarka qaaraa ku ay masaafat اlqasri yacni qaar waxay leeyihiin marka wix isku qudri ah qudri ha lagu xisaabtamo qudri marka la leeyahy marka soomaalida oo dhan qudri waa waddankan soomaaliya masar oo kale waa qudri ciraaq waa qudri wahaakada sidaa ha loo fiiriyo taasayna u badan yihiin dadka ayb marka wuxuu leeyahay marka mas'aladu maahan marka mas'alo in badanoo salafkii ka midana waa ku tageen ibnu cabbaasna xadiidkiisaan say salaf u fahmeen ama culamaa'ulxadiid u baabaysteen ikhtilaafulmadaalic ay baab uga dhigeen qisadaan ibnu cabbaas marka khuraafo ma aha ikhtilaafulmadaalic khuraafaad ma aha dad aan khuraafo lagu ogeynaa qabay marka in la kala saaro waay masaa'isha khuraafada iyo masaa'isha fiqhiga oo raajix iyo marjuux aqbali karto daalibcilmi waa inay u kala soocan tahay laakiin haddii uu yidhaahdo wax walbo oo qolo khuraafiyiina ay ku dhaqmaan hadduu yidhaahdo kulluhu saf baa laga maraa sunnada ma loo xugun tegaayo waa dhibay keenaya qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa ismaaciilu yacni bna jacfar qaala akhbaranii moxamed bnu abi xarmala qaala akhbaranii quraybun anna uma alfadli ibnat alxaarif bacatathu ilaa mucaawiyata bishaam mucaawiya ay u dirtay shaam qaala waxau yidhi faqadimtu shaama shaam baan galay faqadaytu xaajatahaa xaajadeedii baan u soo guday oo u dhammeeyey fastihilla ramadaanu ramadaan baa dhashay wa ana bishaam anoo shaam joogo fara'ayna alhilaala bishii baan aragnay leylata aljumca habeenkii jumcada uma qadimtu lmadiinata madiinaan tigi aan soo galay fii aakhiri shahri bisha aakhirkeeda fasa'alani ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa su'aalay uma dakara alhilaala bishii buu sheegay faqaala wuxuu yidhi mataa ra'aytum alhilaala bisha goor baad aragteen qultu ra'aytuhu leylata aljumca habeenkii jumcadaan arkay qaala anta ra'aytahu maadaa arkay qultu nacam haa wara'aahu nnaasu dadkiina waa arkeen weliba wa saamuu way soomeen wa saama mucaawiyatuna waa soomay oo dadka madax u ahaa qaala waxau yidhi laakinnaa annagu ra'aynaahu leylata sabti habeenkii sabtigaan annagu bisha aragnay falaa nasaalu ka tegi mayno nasuumuhu inaan soomayno xataa nukamila alaaiina intaan soddon ka dhammaystirno ow naraahu ama aan bisha aragno faqultu waxaan idhi afalaa taktafii miyaadan ku kaaftoomaynin biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi mucaawiye aragtidiisa iyo soonkiisa miyaadan ku kaaftoomaynin qaala laa buuyihi ku kaaftoomi maayo haakadaa amaranaa rasuulu llahi sal slam nebigu annagu sidaanuna faray sida uuna faray marka waa maxay suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi miya waa sidaas qolo walbaa marka inay aragti ku soonto aragti ku afo wax muslimiinoo meeshan wakhtiga habeenkaas bisha arko soomayn annaga ma haynin ogaalkeenna iyo wixii ilaahay nagu addoonsadaan ku soomaynaa waanu koodina hadday marka dhacdo mas'alaa meeshan ka soo baxayso sagaal iyo labaatan ayagu habeenkay u ahayd hadday bisha arkaan kuwaasuna ay soddon soomaan ka warran shaamna haddii soddon laga soomo ibnu cabbaas iyana sagaal iyo labaatan ayagu bisha ay ku arkaan maalin may soo qallaynayaan ma soo qallaynayaan maalin ijtihaaday ku soomeen ma ogtahay ijtihaaday ku soomeen iyagu ayb marka qof ruuxu hadduu ijtihaad ku soomo oo isagu cinaad iyo madax adayg ayna waxaan aanu jirin in lagu laasimiye ma maalin laakiin haddii madax adayg ma xadiya oo jiro magaaladan maalan dadkii joogoo dhanaa sooman afar qofoodaa soonkii diidday maalan ama afar masaajidaa diideen inay soomaan hadha waa bishii marka waxay ku dhammaatay soddonay ku dhammaatay maalan ayaguna sagaal labaatanay ugu dhammaatay kuwaasoo kale ijtihaad ma laga yeelaya ijtihaad ayagu ugama tegin soonka cinaad iyo madax adeegay uga tageen waa laga rabaa marka ayb marka waa in la kala saaro wixii ijtihaad ku yimid iyo waxaan ijtihaad ku imaanin ayb tirmidina marka wuxuu u baabaystay meeshaan tabwiibkan beled buldaanta ru'yadooda kala gedisnaanteeda macno noocaasuu baab uga dhigay tirmidi qaala xadaanaa cubaydullahi bni mucaad qaala xadaanii abi qaala xadaana alashcaf can ilxasan fii rajulin kaana bimisr nin masr bimisrin magaalo joogay min alamsaari magaalooyinka ka mida fa saama yowma اlitnayni maalintii isniinta soomay washahida rajulaani laba ninna ay markhaati kaceen annahumaa iyaga ra'ayaa inay arkeen alhilaala bisha laylat alaxad habeenkii axadda faqaala wuxuu yidhi xasan laa yaqdii dalika alyowma maalintaa ma qallaynayo alrajulu ninka walaa ahlu misrihi dadka magaaladiisuna ma qallaynayaan maalintaas dad hadda waxaad arkaysaa maalan waddan kalaa maalan soddon soomay bisha aragtidiisa maalan ku soomay iyaga aragtidooda ku soomay maalan beledkanoo kale aragtidiis asna ku soomay hal maalin farqi abaa yaa ku timid markaase waxay ku leeyihiin qallaa laga rabaa dadkao dhan ilaa intii beledkaas raacday maaha ma la soco karto fataawada ahlucilmiga qowlkaas waxaa kaloo ka daran laba madhab waaye ikhtilaafuulmadaalic iyo itixaadulmadaalic haddii aad maalan ikhtilaafuulmadaalica aadan arkin meel allaale meeshii laga sheegay bisha marka inaa isaga sooma dadka gobol baa waxay samaynayaan sacuudigaa laga arkay ay leeyihiin dal kalaa laga arkaa maalan oo bisha laga soo sheegaa may annaga dadkaas lama soomaynay waddan kalaa bishii laga arkay oo dad muslimiina joogaan maku soomaayo madhab waxamaa jira marka dhahaya sacuudiga keliya ha lala soomo hana lala afuro madhab so sidaa dhahaya maa jira da iyagu arkaan dabcan dadkaas muslimiintay la mid yihiin la soon dhib ma leh laakiin haddii aad marka madhabkaas ku soconayso waddan kaleoo dadkiisu muslimiin yihiin haddii bishan laga sheegana la soon iyagoona hal qolo keliyaan la socona haddaad tiraahdid kolley waxaanan u arkay ma ahan waa dhici kartaa camalulxijaaj inuu ka roon yahay acmaasha kale in fadlilo laakiin waxaa weeyaan ama itixaadka ama ikhtilaafka labada wax ka dhexeeya waaas waxaasoo dhan ka wanaagsanoo culimmaduna jawaabaan xolo walbaa inay dadkeeda la soomaan say ku soomaan dadka inay kula soomaan saana ay ku wataan sooma ayb haddii maamul ay leeyihinna maamulkooda ay la soomaan ilaa an yaclamuu inay ogaadaan maahane anna ahla misrin gobol min amsaari lmuslimiina muslimiinta gobolladooda ka mida qad saamuu inay soomeen yowma alaxad maalintii axadda fayaqduuhu markaa waa qallaynayaan hadday laakiin iyagu ogaadaan intayna wax bilaabin ka hor maga meel kale dad kaleo muslimiina ay joogaan cidday doonaanba ha noqdaane inay maalintii xadda bisha arkeen way soomayaan markaas waa qallaynayaan maalin saasuu markaa xasanulbasri uu yidhi isnaadkiisuna waa saxiix maqduuc ahaan waxaana loo deliishan karaa itixaadulmadaalic dadku haddii aragtida aad maqasho meel kale in bisha laga arka inaad la soomayso yaa laga qaadana qaybkan dambe laakiin waa goorma hadday dadku soomaayeen dadkaa la noosha hadday sidaa yeelayaan een haddaan iyagu soomaynin asawmu yowma tasuumuuna walfidru yowma tufdiruun xadiidku saas u dhahaya xadiidkaana markaa la camal siina wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wcalى alih sb